waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali waalidiin badan oo soomaaliya ayaa caqabado badani kala kulmaan caruurta lagu koriyo qurbaha maadaama qurbuhu yahay deegaan ka duwan dalkii hooyo buug lagu falanqeeyey korinta caruurta iyo qurbaha ayaa waxaa qoray cumar nuur oo fadhigiisu yahay dalka u k buuggan oo la yidhaahdo waalidka iyo da'yarta qurbaha ayuu cumar nuur ku soo bandhigayaa dalkan austreeliya isagoo hadda ka bilaabaya bandhigaasi magaalada melbourne qoraa cumar nuur ayaa nagu soo booqday stuudioga s b s ta ee magaalada melbourne cumar ayaan weydiiyey waxa buuggan ka hadlayo waxaana uu yidri buugga wuxuu ka hadlayaa waxa uu talo iyo tilmaan iyo hoga tusaalayn siinayaa waalidka soomaaliyeed gaar ahaan waalidka qurbaha ku nool sidii uu ilmihiisa u korin lahaa u taageeri lahaa ee uu isugu dayi lahaa inuu ilmihiisu uu gaadho awooddiisa qofnimo ee uu gaadhi karo ilmahaasoo ku koraya deegaankan qurbaha oo ah mid aad iyo aada uga duwan midkii waalidkii ku soo koray marka buuggu tilmaamey fara badan ayuu siinayaa waxa uu buuggu isku dayayaa ama aan isku dayey in aan waalidka ilmaha baro oo dabcan dee waalidku ilmaha waa dhalay laakiin si aqoona ilmaha halka uu garaadkiisa iyo bulshayntiisa iyo waxqabadkiisa iyo fahamkiisu halka uu joogo da' walba matalan buugga waxaan marka hore waxaan kaga hadlay waxoogaa psychologiga ilmaha ilmuhu waxyaabaha u jecel yahay waxyaabahaanay da'daasi jeclayn sida matalan ilmuhu brivacy wax la yidhaahdo oo waxoogaa aanay wax badan kuu sheegin oo kale waxay ka mid tahay psychologiga ilmaha inuu jecel yahay in la koolkooliyo la ammaano magac fiican loogu yeedho inuu necab yahay waxaan la yidhaha dhaleecaynta ama dhaliilista inuu necab yahay inta badanna laga ilaaliyo haddii aanay ahayn mid toosina taas ayaan waxoogaa kaga yaro hadlay sidoo kale ilmaha koritaankiisa waxaan u qaybiyey da'yarta hore da'yarta dhexe iyo da'yarta dambe oo intubana afafka kalena ku kala jira early adolescence middle adolescence iyo late adolescence oo mid waliba tilmaamo gaara uu leeyahay matalan ilmaha labiyo toban jirkii dee sida ilmaha sideed iyo toban jirka u fikirayo uma fikirayo marka waa inuu waalidku ogaado isku xiisa maaha isku waxqabad maaha isku aragti maaha garaadkoodu meel ma wada joogo inaad uu fahmo waalid waa gartay marka maxaad is leedahay waxyaalaha ugu badan oo dhibaatooyinku ay waalidiinta qurbaha ka haystaan inay caruurtooda koriyaan
waxa weeyaan ilmaha iyo waalidku waa aad waa laba jiil oo aada u kala fog aad dhashid laakiin waxaad tihiin laba jiil oo aada u kala fog waxaa laga yaabaa dee ilmuhu waalidku inuu ilmaha ugu yaraan soddon sane ka weyn yahay shan iyo labaatan qaar ay afartan sane ka weyn yihiin markaa ogow aad baa aragtidiinu waxyaabo badan ugu kala duwantay waxaa jiray ilaahay ha ka raalli noqdee sayid cali oo ah khaliifkii weynaa shakhsiyaddii weynayd wuxuu yidhi qofowna ha ka doonin ilmahaagu inuu u fikiro sidaad u fikirayso waayo waxa laydinkala sameeyey laba waqti oo kala duwan laba waqti oo kale waxa weeyaan khaliifkii weynaa marka waalidku inta badan wuxuu jecel yahay uu isleeyahay ilmahaaga adaa ka fiican buu is leeyahay markaa wuxuu jecel yahay inuu jidkiisii maro mana kamana fiicna inta badan waxaa laga yaabaa inuu waalidku inuu ilmuhu ka aragti fiicnaado ka waxqabad bato ka wax soo saar bato marka inaad meelaha aad khibradda u leedahay aad ka caawisa mooyaane ha isku dayin inaad kaagoo kala noqoto marka faraqa ugu weyni haddaan su-aashii dib ugu yaro noqdo faraqa ugu weyni wuxuu ka imanayaa laba jiil oo aad u kala fog laba degaan oo aad u kala fog laba aragtiyood oo laga yaaba inay kala tegan yihiin waxyaabahaas ayaa faraqa ugu weynayahay halkaasaana inta badan caqabadda iyo isku dhaca ilmaha iyo waalidku ay ka timaada waa gartay marka mararka qaarkood waxaa la dhahaa waalidiinta qaarkood inkastoo qurbe ay joogaan waxay caruurtooda u koriyaan sidii wadankii oo kale ay joogaan taasu qayb ma ka taha dhibaatadaas le waa aad iyo aad bay qayb uga tahay aad iyo aad bay qayb uga tahay wixii matalan diin ahaan oo kale aada ugu sheegayso waa okay waxoogaa dhaqanka wixii aad ka barayso oo kale haddaad ba u akhriyaysa deegaanadii soomaaliya oo kale si aad uga sheegayso waa fiican tahay matalan dhaqanka iyo caadaadka soomaalida iyo waxyaabahaas oo ilmahagaad ku tinaahdo adeero markaad la hadlayso sidaas ula hadal dhaqankeenu inagu waa caynkaas aad sidaa ugu sheegta mooyaane inaad ka dhigto inaad ka dhigta ilmo jooga wadankii oo kale waa qalad mana ka dhigi kartid marka waa ilmahuna sida looga dhigaa way adag tahay marka isku dhaco halkaas ayuu ka yimaad waa gartay waxaa laga yaabaa waalidiinta soomaalidu inay ilmahooda matalan iskuulka kala dhahaan dhakhtar baan rabaa inaad noqoto taasu cilad ma tahay
number one waxaa la yidhi horta waa inaad waalid ahaan ogaato ilmuhu waxaanu ahayn kama dhigi kartid haddii aad istiraahada ka dhigna waxay noqonaysaa inaad caalwaa iyo waxaan la yidhaha frustration aad ku rido adigana uu kugu dhaco waayo waxaanu ilmu ahayn kama dhigi kartid marka ma aha keliya inay dhakhtarnimadu tahay shaqada waa shaqo wanaagsan laakiin boqol iyo toban waxoo kale ayuu ilmuhu noqon karaa wuxuu noqon karaa hogaamiye weyn oo bulshada hogaamin kara ee dadka qancin kara wax u sheegi kara lagu kalsoonaan karo danahooda arki kara iyo dantooda ka talin kara ayuu noqon karaa wiil ama gabadh ku doonaha noqdee iyo oo bulshadiisa wax weyn u qaban kara oo inta dhakhtarku u qabanayo in ka sii badan u qaban kara marka ilmuhu waxaa fiican inuu waalidku ogaado awoodda ilmihiisa ee dhinaca waxbarashada iyo dhinaca garaadka goortaas ayuu ilmihii midha soo saaraya waa inaad odhan hebelba waxaasuu noqdee adiguna noqo totally matalan isbarbardhiguna xitaa kuwa walaalaha laysma barbardhigo waayo disappointment buu ku ridaa qof waliba waa gaar qof waliba gaarnimadiisa ula tacaamul qof waliba gaarnimadiisa ayuu midho ku dhalinaya ya oo aanu ka kale adduunku wuu isbuuxinaya ya adduunku wuu iswada kaabaya markaa kaalinta uu ka gelaya adduunka tiisa uun ha ka adkaado kuwa kale qaar kalea buuxinaya marka ha ku qasbi waxaanu ahayn waa gartay dalalka qurbaha dabcan afaf kalea looga hadlaa ama ingiriis ha noqdo ama swiidish ha noqdo ama finish ha noqdo caruurtu wadamadaas ay ku koraan waxaa laga yaabaa soomaaliga inaysan baran waalidiinta waxaa laga yaabaa luqadahaas inaysan ama baran ama hore u aqoon hadduu ingiriis yahay ciladaha ma ka mid tahaad is leedahay exactly waad xasuusisay si fiican waxa weeyaan dadku dee waxay isku fahmaan hadalka hadalka waxa weeyaan hadalku waxa weeyaan dee xidhiirka koowaad waxa sameeya weeyaan markaa xidhiirku hadduu daciif yahay wax badan baa isa seegaya oo sidii la rabay aan u dhacaynin marka in laysweydaarsado oo ilmahana laysku dayo in afka la baro waalidku laftiisuna uu afka kale barto si laysu buuxiyo ayaa habboon waalidku inuu afkaa wax ka barto oo afka runtaahe meesha lagaga hadlo inuu wax badan isku daya inuu wax ka barto fahmo dadku siday u dhahayaan maahe siday u jeedaan inuu fahmo ayaa loo baahan yahay ilmahaagana af soomaaliga inaad ku dhiirigeliso aad iyo aad ugu dhiirigeliso ayaa fiican waayo af soomaaligu waxa weeyaan ama afka hooyo waxaa la yidhaahdaa waa ay dhanta tiga qofka hadduu qofka uu ka lumo afku ka lumo waxaa lasoo ogaaday qofkaas waxaanaynu inagu qofka aqoonsigiisi wuu lumay waxaaba laga wuu isgaran waayaaba hu ayaan buu odhanaya ya ama hu hiis yuu yahay yaan ahay marka inaad tira soomaali baa tahay af soomaaliga ku hadal waxaana shayga ugu weyne uu ka kooban yahay dhismaha qowmiyaddu waa afka dadku way isu ekaan karaan si aad u egtay qaar kalena way u ekaan karaan laakiin waxaa idinkala soocaya ee qofka ka dhigaya qofka uu yahay waa afka weeyaan marka waa inaan caruurta isku dayno inaanay identitigu ka lumin aqoonsigu inaanu ka halaabin inuu ka yidhaahdo hadduu am australian inuu yidhaahdo australian baan ahay intaad fahmaysaan kula fahmayaa laakiin anigu originally ama asalkaygu waa soomaali isirkaygu waa soomaali sidaas ayaan ku aan ku faanaya oo aan ma garanaysa ku faanaya oo aan jecelahay inaan haysto intii kalena wuu la fahmaya weliba dadka inta badan wax noqdaa dadka bilingualka layidhaha laba afluhu adduunka waa aqoon dheeraada waa aqoon dheeraada markaa taa ha ogaadaan inuu ilmuhu uu hubay inuu af kalena ku hubaysan yahay oo kaljarkiisii wata caadooyinkiisi dhaqankiisii wata caadooyinkiisii wata hidihiisii wata aqoonsigiisii oo buuxa wata marka kana wuu la fahmayaa ayay isku kalaaska yihiin waa gartay marka cumarow intaad buugga qoraysay ama baaritaanka qoraalkaaga samaynaysay soomaalida qurbaha joogta aad waxaa loo yiraahdaa gabdhaha aad uga fiican hadda wiilashii waxbarashada uga fiican jaamacadaha gala waxbarta arintaasu ma jirtaa maxaase sababay baad isleedahay haddii tirakoob loo dhaqaaqo waxbaa ka jira haddii tirakoob loo dhaqaaqo waxbaa ka jira for example matalan anigu waddanka u k baan iminka ka imi england baan ku noolahay meesha bableeshka ugu badan u k ku nool yahay waa reer inaad aragta inan xabsiga gashay oo crime u gashay laakiin inamadu aad bay ugu badan yihiin markaa horta xisadaa dhammi dee meesha way ka baxday inamadu waad og tahay hablaheenu alxamdulilah ilaahay haynoo wada ilaaliya caruurteena oo dhan hablaheenu inta badan way ka asturan yihiin inamada way ka afgaaban yihiin waa very waa caruur aqoon fiican barata qurux badan degan oo aan habluhu aan faylan lahayn laakiin inaga ragga markaynu nahay waxoogaa waxaad moodaa waxaa inagu jira ciraq yaro dhiiranaani ay ku dheehan tahay kaasina wuxuu leeyahay khatartiisa ya oo inuu yahay soomajeese oo kale uu yahay marka waa laysku dhacaa marka nambarka aynu sheegnay ee badan ee weliba aan saamigalka bulshadeenna la mid ahayn haddaynu bulshada dee ka nahay zero point one waxay ahayd inta xabsiga inagaga jirtaana inay ahaato zero point one laakiin haddaad noqoto three percent dee waad garanaysaa in wax meesha wax sii yihiin marka way jirtaa waana xaqiiqo aan indhaha laga qarsanayn way jiraan inamadu inamo fiican oo subjectya fiican barta sida dhakhtarnimada engineerinka sharci yaqaannimada way jiraan oo dhiiran oo si fiican midho ka dhaliya laakiin marka la eego tirakoob ahaan hablaha ayaa badan waa gartay marka hadda u k baad ka timid sanadihii u dambeeyey aada waxaaba looga hadli jiro warbaahinta ku jira in wiilal badan oo soomaaliya mindi ay isku dilaan waalidiin badan baa hataa dalka kala cararay oo dokumentariya barnaamijyo laga sameeyey markaad fiirisid buugga qoritaankiisa iyo waxbarashada dhibaatooyinkaas waxbarashada iyo isfahmidda waalidiinta ma loo nisbeyn karaa dhallinyaradan suuqa gashay ama dhibaatooyinka iyo dembiyada galo xabsiyada gala
dabcan dabcan waxyaabaha gulufka iyo dagaalkaasi waxa weeyaan waa wiilashu ka yimaadaa waxyaabaha igu dhaliyey ee aan buugga u ururiyey macluumaadka faraha badan ee ku jira kaasaa ka mida xaala iminka qodob kasta oo aynu ka soo hadalnay aynu iminka halkan ku soo qaadnay waan kaga hadlay buugguu ka hadlaya sababaha caruurtu ay u galaan jeelka wuu kaga hadlaya xitaa waxaa jirta in aanay caruurtu information badan ka haysan xitaa booliiska siday ula dhiil gareeyaan waayo way dhacaysaa marka waa dhaliilo inagu dhex jira markaynu nahay bulshadeena waayo booliisku waxaan odhan karaa inagu markaynu nahay bulshada soomaaliyeed ma meeshaynu ka nimima ma jecelin ama waxoogaa waxaynu ka qabnaa waxaan la yidhaahdo waa ka shakisannahay ama suspect ayaan ka qabnaa booliiskuna waa cidda marka baahi ku hayso ama dhibaata ku hayso loo tago marka buugana waan kaga hadlay jabtar weyn baan kaga hadlay matalan ilmaha marka booliisku joojiyo ilmaheenu inta badan si onosa ulama hadlaan maxaad waxaan u samaysay runta uma sheegaan daacadduna waa daacadima hungowda baa layidhi haddaad daacadda u sheegto ninka booliiska ah wuxuu isku dayaya inuu ku caawi laakiin haddaad been u sheegto isla markiiba wuu ku fahmayaa inaad been u sheegto welibana wuu kugu cadaadinayaa statementku kaa qorayaana waa mid adiga lid kugu ah kaasuun baana maxkamadda tegaya looyarkuna kaasuun buu haystaa wax kale oo macluumaada oo lagaa hayaa ma jiro oo si dee dacwad aanad qoranin laguguma ma garanaysaa looguguma doodi karo laakiin haddaad odhan lahayd dhibaatada waxa kugu kalifay aad sheegi lahayd matalan waxyaabahan la yidhaahdo waxqaadista ama caruurta inta badan iskaga dhacdo shay dukaanka yaalla inuu iska qaato mar kale ama inuu dagaal yar galo ama cidda baska wadda uu la dagaalamo waxyaabahaas waa waxyaaba inta badan dhaxa haddaad markaas si caadiya uu ilmuhu u sheego waxa ku kalifay saaxiibaday baa igu yidhi fulay baa tahay lama hadli karti darawalka bal la hadal dabeedna la hadal baan is yidhi oo dabeedna hadalkaa naga duulay waa waxa yaqaaniin biir barashar baa la yidhaahdaa si fiican baa loo yaqaanaa isla markiiba booliiskuu fahmaya laakiin hadduu ilmuhu waxbaba u sheegi waayo maxaad waxaan u samaysay ma ogi sabab maad u samaysay ma ogi ma u malaynaysaa inay qalad tahay ma ogi waxa weeyaan magaca gaara bay leedahay oo micnihiisu yahay qofkani waa qof dabeecad xun waa ruud hadduu ruud noqdayna waxa fiican in bulshada laga dabro sidaas u askarigii rekomendi garaynaya looyarkiina xaluma helayo qaadigiina tii unbuu ku wadayaa marka inaynu waxyaabahaas waalidka laftiisu uu yidhaahdo u sheega ilmaha haddaad booliiska hooya ama aabbays aragtaan runta u sheeg waxa dhacay waxbaha ka qarin waayo wuu ku garanayaa waxaan waa loo soo tarangareeyay inaad been sheegayso iyo inaad run sheegayso si fiican buu u yaqaanaa marka runta u sheeg mar haddaad booliiska isku dhacdaan waxa dhacay oo dhan run uga sheeg waxbaha ka qarin ku caawinaya waa garta cumar marka qoysas badan baa burbura qurbaha oo dhibaatooyin say doonaanba ha noqdeen marka burburkaas qoyska waxaa la yidhahdaa wiilashoo kale aabbayaashu inay guri ka maqan yihiin baa laga yaabaa dhibaatooyinka markaad buuggan qoraysa iyo arrimahaas ma kaga sheekaysa iyo koritaan aad iyo aad hooyo keliya waalid keliya waan ku qaadaa dhigay buugga matalan qurbaha marka la joogo si yaabo fara badan baa labada waalid isu waayaan qaar dee danbaaba kala wado oo laga dhintaayoo kale qaar waa caal waayo ways qaban waayaanoo ways furaan qaar si ula kacabaabay separation u qaataan oo odaygiina meel dego hooyadiina caruurtii ay meel la degto oo ah guuldarada ugu weyn guuldarada ugu weyn ilmuhu marka uu buuggu inta badan dayarto dayarta waxaan anagu ula jeedaa teen ageris teen ageris waayo ma lihin ereybixin hore tobaley teen ager qaangaadh waxyaabahaasoo dhan baad buugga ku arki doontaa dada wixii tobanka ka dambeeya ilaa dhowr iyo labaatanka ayaan ula jeedaa ilmuhu markuu halkaa joogo aabbuhaw wuxuu u yahay role model ama qof lagu daydo qof lagu daydo ayuu u yahay qof uu ku hagto ayuu yahay physically waxuu og yahay guriga in cid ka ma garanaysaa aanu cid waxoog sheegan karaa aanay jirin oo cid ka xoog weyn oo aabba joogo marka taa lafteeda ayuu ilmuhu ku xisaabtamaya marka waxa weeyaan ilmaha koristiisa ilaahay waalid walba ha ku guuleeye number one waxa u ah ishaysashada labada waalid ishaysashada labada waalid waalidka aan ilmaha dhalini inta badan ilmuhu wuxuu ka qaadaa inuu irdhoobo in uu faraxumayn iyo gacansaar uu kala kulmo dabeed in ilmihii waxa dhacda markuu waayo jacaylkii aabbaha inuu irdhoobo oo uu noqdo debad joog guriga ka baxo waayo jacaylkii guriga kuma haysto xanaankii aabboo lahaa ee intuu soo ag fadhiisto ay wax wada cunayeen shaah wada cabayeen wada sheekaysanayeen barnaamij wada daawanayeen ee gacanta intuu xagga shisho garabka dhabarka ka mariya uu garabka kolba kaga taabanayay waxay ku fadhidaa micno weyn weyn weyn bay ku fadhidaa oo aan cid kale aanay u buuxin karin kaalinta waxa keliya oo buuxin kara aabba dhalay ayaa buuxin karta marka aabbaha iyo hooyada waynu ognay mid waliba kaalin buu leeyahay mid waliba kaalin ayuu leeyahay kaalintii bannaanaataaba ilmaha way ku bannaanaatay way ku bannaanaatay cid u buuxinaysaana ma jiro waa jiraa hooyo korisa wiil iyo gabadh dadka soo baxa way jiraan oo lama odran karo laakiin inta badan waa dhif weeyaan way yaryihiin jaaniska weyne waxuu ku jiraa labada waalid oo ishaysta oo dhinacyada ka jooga oo markay isku dhacaan aanay arrintu markiiba noqonin ina kala dhufee ay ogaadaan waxay isu keenay jacaylkay markii hore isu qabeen iminka oo in badan ay sii wada noolaayeen caruur wa wanaagsan oo dhex taala inay waxaasoo dhan dhex tixgeliyaan ayaa fiican oo qof waliba intuu dib u joogsado oo hadday isku xanaaqaan soo xanaaq tirto oo dabeedna ay dib howlahoodii usii wada bataan iyo hawshii risaaladii weyneyd ee ay wadeen waa gartay cumarow waxaa is leeyahay meelo badan baad hore ugu soo bandhigtay buuggan waalidiin badan baad la hadashay markay buugga ama akhriyeen ama maxay su-aalaha ugu waaweyn ay ku weydiiyeen ama dareenkooda muxuu ahaa
waxay jirtaa u k waan kusoo bandhigay magaalooyinkeeda waaweyn oo dhan in badan uu galay buuggu suuqa sidoo kale markaan soomaaliya ama somalilan tegeyna waan hargeysaan kusoo bandhigay hargeysa o dhan waa isugu timi ninka publisherka wuxuu ii sheegay inuu yahay number one number one inuu yahay sida loo qaatay iyo sida loo dalbay inuu yahay number one buu ii sheegay ilaa intii buug aan dhowr boqoloo koobi ayaan qoray buu yidhi ama aan maarkid gareeyey idiis wuxuu yidhi waa number one dadku waxay yidhaahdeen aad bay uga heleen aad inkasta oo soomaalidu aynaan wax akhriska ku fiicnayn waan la sii dardaarmayaa cid wal oo buuggaasi soo gaari doonow waar buugga akhri buugga akhri shan sannadood ayaan ururinayay macluumaadka ku qoran shan sannadood oo aan meel walba u galay carabi iyo ingiriisi iyo soomaali aan mid walba u galay markaa akhriya markaa aad waxay iga mahadnaqeen sidoo af soomaaligiisu uu u yahay biyo oo waxaan la yidhaahdo bilayn soomaali ama soomaali barxda uu yahay ya markay kuwan ingilishka ku hadlaan bilayn english waa engilishan wax kale lagu khalkhaldin wixii lagu sheegayay caadi loogu sheegay markaa ha la akhriyo xitaa email baa ku qoran emailka haddaad ilmahaaga doonaysa talo iga weydiinayso ila soo hadal waan talo confidentiala ayaa ku siin doonaa waa loo bogay aad iyo aad baa runtii loogu bogay loona qaata marka saaka waxaan soo aragnay insha allah intaan anigu ogahay meelo badan waan tagnay waana nalagu soo dhoweeyey dadkuna si fiican gacmo furan bay nagu soo dhoweeyeen mooye inaanu sidna tegi doono koobiyada magaalada yaalaaba ma badna haddii aan halkan lagu dhamaysan laga yaabo inaan sidnina gaadhno waa suurtagal muddo afar toddobaada ayaan joogaa waddankan haddii ilaaha idmo dee waxaan rajaynayaa reer melbourne soo dhowaada ka faa'iidaysta runtii macluumaad badan oo idin anfacaya ayaa ku qoran buug ayaa buugga ku qoran alxamdulilah inagoo ah waxaan umalaynaya labada boynta ugu kala fog waddankeeni iyo melbourne ama australia inaynu maanta halkan wada joogno af soomaali hada buug ku qoran af soomaaligiinii saxa ahaa oo weliba aad ka arki doonto all somaali dialects aanad marna odran doonin dhayla gaara ayaa ku qoran dha iyo ra iyo ga-intuba ay ku wada jiraan ayaad arki doontaan waxaan leeyahay soo dhowaada ka soo qayb gala annagana waxaad nagu sii dhiirigelinaysaa nagu sii dhiirigelinaysaa inaan mar kale maskaxda tuujinno oo wax kale oo soomaalida anfacaya inaan mar labaad aan idiin daabacno annagana dhiirigelin bay noo tahy idinkana waxaan filayaa inaad faa'iido badan ka heshaan bandhigga buugga ee melbourne ayaa lagu qabanayaa xarunta jering flemington hub oo ku taala wadada mount alexander road ee flemington maalinta sabtida ah ee bishan luulio ay tahay saddex iyo tobanka afarta galabnimo
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali